alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllahu wslama wbaarak calى nabiyina muxamed wacalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wabacd waxaan kusoo jirnay almanduuma laamiya sheikh اlislaam ibnu teymiya raximah اllahu tacaala waxaa inoo dambeeyey radintii sheikhu uu radinayey nimanka markaa loo yaqaana shaacirada kuna radinayey kalaamka nafsaaniga oo markaa ay sheegteen tay qur-aanka meel iska dhigeen inay deliishadaan waxay deliishanayaan nin nasraani ah hadalkiisa aktal magaciisu waa khiyaath ibnu gawth ibnu salt ataglibi min bani taglib waa nasraani min ahli jaziira jaziira alcarabiya waana shaacirkii bani umaya waxay isku manzilo ahaayeen jariir iyo farasdaq iyo jariir iyo farasdaq iyo aktal iyo isku dabaqay ahaayeen diiwaan buu leeyahay diiwaanu markaasi aktal la yidhaahdo sagaashankii hijriga ayuu markaa dhintay marka aktal hadalkiisi bay deliishadeen in alkalaama lafi lfuaadi wainama jucila lisaanu cala lfuaadi daliila marka kitaabkii qur-aanka ahaa aayadihii ku caddaana inuu qur-aanku kalaam ullahi ilahay meel ba iska dhigeen qofkuna hadduusan waxa weeyaan uusan cuskan kitaabka iyo sunnaha uusan ictimaad ka dhigan iyo masder wax ka qaato wuxuu doonuu ku hadlaa wuxuu doono ayuu ku hadlaa sheekh loo yaqaano axmed ibn moxamed macruuf ku ah asaawi oo jalaaleynka tafsir jalaaleyn xaashiye ku leh ayaa wuxuu odhanayaa walaa yajuuzu taqliidu maa cada almadaahib alarbaca ma banaana in la cuskado oo la qallito afarta madhabood wixii ka soo haray walow waafaqa qowla asaxaabati walxadiid asaxiix walaaya xitaa hadduu qofkaasi waafaqo saxaabadii xitaa hadduu waafaqo xadiidkii nebi maxamed alayh isalatu asalaam xataa aayad qur-aan hadduu waafaqo ooma banaana afarta lama khilaafi karo waaya wuxuu falkhaariju cala almadaahib alarbacati daalun mudil afarta madhabood ninka garab maray oo meel kala aaday waa mid markaasi daalun waa mid lunsan dadkana luminaya wuu sii wada wuxuu rubamaa addaahu dalika ila alkufri inayba gaalnimo gaarsiiso a'imadaasi markaa afarta afarta madhabood u khilaafay in markaasi ay gaalnimo gaarsiisaaba dhici karta sababtu maxay tahay wuxuu yihi liana alakhda bidawaahir alkitaabi waالsunati min usuuli اlkufri ya in la qaato kitaabkii sunaha daahirkooda in la qaato siday sheegaya in la qaato waaba usuusha gaalnimada asal ka mida weeyaan bu yihi waa kalaam hariiba soo maha waa kalaam hariib ah marka waxayna ku tusinaysaa yani waxa weeyaan inuusan ictimaadka iyo meesha uu masderka wax ka qaadanayo inuusan ka dhigin kitaabkii sunaha ee wax kale u ka dhigta taasaa keensanaya hadalka noocaas oo kale ah inuu markaasi ku hadlo oo kitaabkii sunihii oo la qaato lagu camal falo inuu ku sheego aslun min usuuli اlkufr kitaabkiisa ee xaashiyada jalaalinku ku leeyahay ayuu hadalkaasi ku oranaya culimaduna waa naqdiyeen marka hadalkaas qaala naadimu raximah اllah wاlmuؤminuuna yarowna yarawna xaqa rabahm wa ilى الsamaaءi bgayri kayfi yanzilu beytkii aan soo marnay wlmusطafa alhaadi wlmusطafa alhaadi alhaadi waa kii hanuuninayey hidaayadaasna waa tii hidaayat dalaala walirshaad weeyaan marka carabka malaha wuxuu ku dhacay hidaayat tawfiiq inaan markaasi ku sheegnay lakin saxda waxaa weeye hidaayada nebi maxamed alayhi salatu wa waa hidaayat dalaala walirshaad weeye wlmuminuuna muminiintii yarawna way arkayaan rabbahum rabbigooday arkayaan xaqan si dhabay u arkayaan wa ila asamaai wayanzilu alla wuu soo degayaa ila asamaai ay ila samaai dunyaa samaa dunyada samadan sokee oo xagga dhulka soo xigtaa ayuu markaasi u soo degaya bigayri kayfin kayfiye la-aanteed annagu marka aan garanayno ayuu markaa samaa dunya ilaahay usoo degaya waxaana kaga warramaya sheiku raximah llahu tacaala masalo ka mid ah masaaisha ahlusuna waljamaaca ay aaminsan yihiin masaladaasi waxaa weeyaan ru'yat اllahi fi اlaakhira ilahay in la arkayo aakharo rabbi in la arkayo subxaanahu wa tacaala waa shariga hore ayuu masaladaa sheikhu ku tilmaamay adilo fara badan baana tusinaysa rabbi subxaanaه wa tacaala in markaasi la arkayo waxaa ka mid ah qowl اllahi tacaala wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira nadara ilah haddii laga dambeysiiyo bimacnaa absara wuu arkay weeyaan marka ilaa rabbiha naadira rabbigeed ayay eegeysaa waa sariix bay ku tahay imaamu shaafici raximah اllah kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun rabbigood waa laga xijaabayaa gaalada wuxuu odhanayaa aayaddaasi isagoo markaasi ka warramaya macnaheeda lama anxajaba haaulaai fi sakhat markuu ilahay iska qariyey kuwaasi markuu gaalada u carooday ilahay waa iska xijaabay kaana fi hada daliilu calى ana wliyaaءahu yarawnahu fi الridaa inay rabbi arkayaan xaalat الridaa inay rabbi arkayaan bay daliil u tahay ayb waa cagsi yani mar haddii kuwanuu iska xijaabay xaalat الsakhat xaalat الridaa muminiintii markaa rabbigood way arkayaan waxaa kaloo tusinaya xadiidka صaxiixa ah nabigu yihi alayhi الsalaatu asalaam inakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara laylaة اlbadri laa tudaamuuna fii ru'yatihi xadiisu jariir yani rabbigiin waad arkaysaan saaad markaa dayaxa u arkaysaan habeenka afariyo tobnaadka uu yahay baad rabbi u arkaysaan laa tudaamuuna fii ru'yatihi markaa ciriirina markaasi kalama kulmaysaan aragtida rabbi aad arkaysaan marka waxaa laisku shabahayaa aragtida rabbi la arkayo iyo aragtida markaas dayaxa labada aragti baa la isku shabahayaa waa tashbiihu ru'ya biru'ya ma aha in rabbi lagu shabahayo dayaxa oo laleeyahay rabbi dayaxu la mid yahy arrinku sidaa maaha macnaa waxa weye saad dayaxa u arkaysaan oo waadaxa u yahay oo qof kasta isagoo meel cidlaa taagan uu arkaya dayaxaas afariyo tobnaadka saasoo kale ayuu qofku rabbigiis u arkaya subxaanahu wa tacaala ahlulbidacu way diideen oo waxay markaasi rabbi lama arkayo ahlulbidacu waxay rabbi markaasi lama arkayo waxayna arrinkaasi adilo ka dhigteen oo xujaysteen bacdu nusuus ay markaa daahirkeedii ka leexiyeen oy ka mid tahay qisadii nabiy llaahi muuse markuu la khitaabayey qaala lan taraanii rabbi baa ku yidhi muuse calayhi salaam lan taraanii i arki maysid marka waxay dhi lan taraanii lantu waxay faa'ideynaysaa wixii lagu nafiyo ta'biid marka weligay i arki maysaan weeyaan marka aayaddaasaa noogu daliil ah waxay ku jawaabeen culimadu haddii ru'yada ilaahay la arkay hadday mustaxiil tahay waxaan suurtagal ahayn ma weydiiyeen muuse calayhi salaam rabbiyow aan ku arko wax mustaxiil rabbigii ma weydiiyeen taasi waa daliil tusinaysa inaysan mustaxiil ahayn rabbi in la arko waa midda labaad haddii arrinkaa uu mustaxiil yahay rabbi baa ku inkiri lahaa oo odhan lahaa arrinkaa hay weydiin sidii nabiy llahi nuux baa loogu inkiray markaasi markuu inankiisii in la badbaadiyo markuu weydiistay ina bnii min ahli waina wa ina wacdaka alxaq wa anta axkamu lxaakimiin qaala yaa nuuxu inahu laysa min ahli ayib marka hadday mustaxiil tahay waa lagu diidi lahaa laguma diidin zid calaa dalik lantuna carabiyada taabiid ma faa'iideyso oo waxaa la hayaa nusuusta lagu hayaa inta lan wax lagu nafiyey haddana in shaygii uu dhacay hadday ta'biid tahay de ma dhaceen ta'biid wax lagu nafiy haduusan dhacaynin ma dhaceen waxaa la hayaa iyadoo inta lan wax lagu nafiyey weliba abad lasii raaciyey lagu sii adkeeyey haddana shayga u dhacay walan yatamanawhu abadan weligood geeri ma jeclaysanayaan geeri abadan baa lasii raaciyey macana waxaad markaas inaysan gaalo weligood aysan geeri jeclaysanin haddana waxaa la hayaa aayad kale wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk rabbi hanagu xukumo geeri hana hana dilo waa markay naarta galaan oo naarta u adkeysan kari waayaan bay waxay la hadlayaan malik khaazinu naar liyaqdi calayna rabuk idan marka lan wuxuu lagu nafiyo taabiid markaasi maaha waxay kaloo culimadu ku tawjiihiyeen yani waxaa loo jeedaa aayadda ru'yada ay diidaysa lan taraani ay fi dunya adduunka igu arki maysid lan taraani ay fi dunyaa adduunka igu arki maysid arrinkaana waxaa xoojinaya xadiidka uu nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam lan yaraa axadu minkum rabahu xataa yamuut qofna rabbigii ma arkayo ilaa uu ka dhinto xadiidkaasaa sii xoojinaya marka ru'yadaas midda adduunyada la diidayaa laakiin aakharo nusuustan kale ayaa sheegeysa in lantu wax nafyinayso nafyigeedu taabiid yahayna aimadu waa diideen sida ibnu malik ba uu oranayo waman ra'a anafya bilan muabada faqowluhu urdud wakhilaafahu faxdidaa yani qofka sheegaa lan in wixii lagu nafiyo uusan weligii dhacaynin qowlkiisa ninkaa diid kuwa ka soo horjeedana xooji oo taageer marka ruyadu way sugan tahay gaaladu rabbi ma arkayaan waa masalo ay culimada marka ka warramaan culimada qaybo ka mid waxay leeyihin ma arkayaan aayaddaa marka haddaan soo tilmaanay oo ah kalaa inahum can rabbihim yawmaidin lamaxjuubuun ayay markaa deliishanayaan culimada qaybo yidhi way arkayaan fii carasaati alqiyaama banka qiyaamahay ku arkayaan laakiin aragtidaasi maahan aragti naxariiseed maahane waa ru'yatu tacdiib waa ru'yo markaa cadaab usii kordhinaysa weeyaan culimada qaybo saa yidhina way jiraan oo markaasi odhanaya isma diidayaan yani qiyaamaha jannada kuma arkayaan waayo janno ma gelayaan lakiin carasaat lqiyaama way ku arkayaan lakiin ru'yo markaa naxariiseed maahane waa ru'yatu tacdiib ayib marka aqwaasha culimmadu ayay ka leeyihiin labada qowlba culimada ahlu sunnaha qaybo ka mid ayaa markaa ku tegey gaaladu ma arkayaan tamaaman iyo way arkayaan laakiin waxaa weye markaasi ru'yadaas maahan ru'yo naxariiseed maahane waa ru'yo cadaab usii kordhinaysa weeyaan masladaas ayuu shadrg hore sheekhu kaga warramay maslada labaad uu ka warramay waxaa weeyaan waa ila samaai biayri yanzilu bigayri kayfin yanzilu rabbi inuu soo degayo ila samaai dunyaana u soo degayo waxaasna tilmaamaya rabbi inuu soo dego yani habeen kasta xadiidka saxiixa ah uu rabbi markaa nebi maxamed alayhi salat slam abu hureyre uu ka warinayo yanzil اllahu caza wajala ilى samaai اdunya xiina yabqa huluthu leyl اlaakhir ilahay wuxuu soo degaa samaa dunya ayuu usoo degaa marka habeenkii saddex thuluthka ugu dambeeya markuu haro habeenku waa saddex thuluth waa saddex meelood min afar saaca marka thuluthka dambe marka uu dhiman yahay allah soo dega fayaqulu man yadcuunii faastajiibu lah yaa ibaryah un ajiibah alla oranaya man yas'alunii faucطiyah yaa ibaryah wax weydiistoon siiyaa man ystakfirunii faakfir lah waa xadiis mutawaatira waa xadiis markaasi صaxiixa weeyaan oo fi صaxiix الbukhaari wa muslim ayuu ku sugan yahay waxyaalaha marka ay ku awilayaan mucailadu waxaa ka mid a inay yidhaahdeen amarka rabi baa soo degaya maya waxaa soo degaya rabbi maahan waa malaaigtaa soo degeysa malaaig degitaankeedu kuma koobna ilى samaai dunya inay usoo degaan ee dhulka yimaadaan malaaigtu kuma koobna ayib kadalika amarka rabbi ma oran karo markaasi man yadcuunii faastajiibu lah man yas'alunii faucطiyah man ystakfirunii faakfir lah amarna ma oranayo malaaigna ma oranayso marka qeybta dambe xadiidka ayaa hadalkaas ay sheegayaan qeybta dambe ayaa markaasi radinaysa oo naqdinaysa waxyaalaha la isweydiinaya marka laga waramayo nuzuulka rabbi yani su-aalo fara badan oo ay ka mid tahay markaasi allama wuxuu samaynaya xarako iyo intiqaal miyuu soo guurayaa oo carshigu ka sarreeyey miyuu kasoo guurayaa carshigii oo xaraka iyo markaa intiqaal miyuu samaynayaa markaasi iyo su-aalaha lamidkaa ikhtilaafu yani aakhiruleyl waa iskhilaafsan yahay marka anagu aakhiruleyl aan joogno caalamka qaybaan joogino waagu usoo beryayaa ama marka habeenku uu usoo galay see laisku waafajinaya kullu haada nusuustu inayma yani kamay hadlin way ka aamustay waxayna culimada ku sheegeen kullu hada waa kayfiyo kayfiyadana looma sheegin rabbi wuu soo degaa asagaa inoo sheegay laakiin qaabkee buu usoo degaa taa noloma dirsan inaan rumayno oo halkaan kaga hadno ayaa markaasi naloo markaasi ayay saxdu tahay arimaha kale oo markaa kugu soo degdegayana waa wax makhluuq markaa tashbiih makhluuq baa ku sawiran waayo makhluuq aysan ka suurtoobi karin markaasi haddii uu meel ka soo dego meeshii kale inuu joogo laakiin fama baal khaaliq isagoo ka sareeya carshigiisa ayuu haddana soo degayaa marka ha sawiran makhluuq ha sawiran rabbi subxaanahu watacaala makhluuqiisa laguma shabaho laysa kamilihi shay ilahy wax lamida ma jiro marka arrimahaasa u keenay takhayulka ay bini aadam iyo makhluuq sawiranayaan oo yaqaanaan baa u keenaya inay markaa sifaadka ilaahay inay diidaan marka takhayulka noocaasa waa inaad markaa maskaxdaada ka saartaa bigayri kayfin kayfiya la-aan buu soo degayaa yani qaabka usoo degaya ma garanayno bigayri kayfin maahan macnuhu waxa weeyaan kayfiye oo ma soo degaya qaab kayfiye waa usoo degaya laakiin kayfiyada ay tahay ma garanayno bigayri kayfin naclamuhaa kayfiye anagu aan garanayno weeye midda la nafyinayo wailaa shay aan kayfiye lahayn ma jiro ayib marka labadaa masalo ayuu sheekhu ka warramay wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wlmu'minuuna muminiintii yarawna way arkayaan rabbahum rabbigood bay arkayaan xaqan si dhabay u arkayaan waila asamaai wayanzulu waa soo degayaa rabbi ila asamaai dunyaa samadan soke ayuu usoo degayaa bigayri kayfin ay bigayri takyiifin macluumin lana kayfiyad aan garanayno la-aanteed ayuu markaa rabbi usoo degayaa ayib wauqiru bilmiisaani walxawd aladii arjuu bianii minhu rayan anhalu ama riyan anhalu wuxuu sheekhu raximah llah wauqiru waxaan qirayaa bilmiisaani miisaankaan qiraya miisaanka ayaan qiraya walxawdi xawdkana waan qirayaa aladii xawdkaasoo arjuu aan rajaynayo bianii anigu anhalu inaan ka cabo minhu xawdka iyo darkaas rayan xaalan ahay markaas mid cokanaanaya oo markaan ka cabo waan ka cokanaanaya biyihiisaan ka dhargaya halkan wuxuu inoo sheegaya sheekhu raximah llahu tacaala laba masalo masalada hore waxaa weeyaan mas'alaة اlmiisaan in markaasi addoommada la miisaamayo miisaanka sheekhu waa inoo sheegaya wuxuu kaloo inoo sheegayaa xawdka iyo darka midda hore oo markaasi miisaanka ku saabsan miisaanku waa miisaan xaqiiqi ah waa miisaan dhab ah nabigaa inoo sheegay alayhi الsalatu wasalaam lahu kifataan laba kafadood buu leh miisaan xaqiiqi ah wey marka miisaankaasi waan qiraya ayada badan baa sheegaya wanadacu اlmawaasiina اlqisطa liyowmi اlqiyaama wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi اlqiyaama faman haqulat mawaasiinuhu waman khafat mawaasiinuhu ayado fara badan ayaa markaasi inoo tilmaamaya marka miisaankaasi waxaa lagu miisaamayaa addoonka camalkiisa camalka addoonka ula yimid ayaa lagu miisaamaya nusuustuna waa inoo sheegtay in camalka la miisaamayo camalku shay xaqiiqa ah maahan shay daata leh maahan see loo miisaamaya ilah baa daata u yeelaya ilah baa daata u yeelaya in la miisaamaya camalkana waxaa ina tusinaya nusuusta sida nabigu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi alxamdu lilahi tamla اlmiisaan lafdiga alxamdu lilah miisaanku buuxinaya marka alxamdu lilah waa shay macno ah laakin waxaa loo yeelaya jismi iyo xajmi baa loo yeelaya alxamdu lilahi tamla اlmiisaan subxaana allah alxamdu lilah tamla'aani aw tamla'u ma bayna الsamaai walardi dhulka iyo cirka inta udhexaysa bay buuxinaysaa marka in camalka la miisaamayay daliil u tahay kalimataani khafiifatani calى lisaan thaqilatani fi اlmiisan xabiibatani ilى الraxman subxaana اllahi wabixamdihi subxana اlah alcaظiim waa laba kelmadood oo carabka ku fudud oo miisaanka ku culus oo ilahay u jecel yahay waa labadee subxaana اllahi wabixamdih subxana اllahi alcaظiim marka thaqilatani fi اlmiisan labadii kelmadood baa la miisaamaya waa camalkii waay kadalika waxaa la miisaamayaa saaxib alcamalna waa la miisaamaya saaxib alcamalna waa la miisaamayaa sidaa markaasi uu nabigu inoo sheegay saxaabadu ayaa waxay ku qosleen cabdullahi ibn mascuud bay ku qosleen markaasaa nabigu wuxuu weydiye maxaa ku qoslaysaan waxa waxaan ku qoslaynaa min diqati saaqayh lugihiisa dhuudhuuban baan ku qoslaynaa wuxuu nabigu yidhi alayhi الsalaatu wasalaam waladii nafsii biyadih lahumaa ahqalu fi lmiisaani min uxud marka miisaanka la saaro uxud ayagaa ka culus marka qofkan in la miisaamayo bay daliil u tahay kadalika xadiid kale wuxuu tilmaamayaa yani waxa weeyaan inahu layati arajul اcaiim ama layati arajul اcaiim asamiin ywma اlqiyaama waxaa imaanaya nin aad u buuran baa aakhare imaanaya laa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda marka miisaanka la saaro ilahay agtii garab kaneeco ma dhanna ninkaas ninkii buurnaa iqra'uu in shiئtum falaa nuqiimu lahum ywma اlqiyaamati wasnaa marka in qofkan la miisaamayo ayaa markaasi nusuusta tusinaysaa waxaa la miisaamayaa diiwaankii camalka lagu soo qoray laftiisa kii wax lagu soo qoray laftiisa waa la miisaamaya waxaana tusinaya in la miisaamayo markaasi xadiidkii xadiid اbiطaaqa xadiidkii loo yaqaana xadiidka marka xadid biطaaqa la yihahdo ayaa tusinaya nin ayaa waxaa laga soo qoraya sagaal iyo sagaashan diiwaan oo dembi ah miisaanka loo saaraya waxaa la weydiinaya wax xasanaa miyaad haysataa maya buu oranaya ayib miyaa lagu dulmiyey maya rabbi baa marka wuxuu soo saaraya biطaaqo yar oo tawxiid ku qoraya tii baa miisaanka la saaraya tii baa wixiiba hoos oola degeysa marka diiwaankii baa marka miisaanka la saaray diiwanka wax lagu soo qoray ayaa miisanka la saaray ibnu kathiir wuxuu ohanaya raximah اllahu tacaala waxaa markaasi nusuustaas oo dhan waxay tusinaysaa in markaasi mar camalka la miisaamayo marna maxalkii camalka oo diiwaankia la miisaamayo marna faacilkii sameeye camalka in la miisaamayo hadalka ibnu kathiir weeye ibnu cuthaymiin isagu wuxuu ohanayaa nusuustaasi waxay tusinaysaa in camalka la miisaamayo kadib sheekh wuxuu ohanaya wayukhasu bacdu الnaasi fatuusanu saxaa'ifu acmaalih dadka qaybo ka mid ah waxaa loo miisaamayaa saxiifadii lagaga soo qoray camalka aw yuusanu huwa nafsuh faqad yakunu hada amra yakhusu llahu bihi man shaaa min cibaadih inuu arin yahay dadka qaarkood khaas ku ah ayaa markaasi tusinaysa ayuu ohanaya sheikhu almuhim nusuustu dhammaan way sheegtay saasaa loo rumaynaya waxaa daba lis weydiinaya oo ishkaal ah ay qaarkood soo arooriyeen maxaa camalka laga miisaamaya ilahay wuu og yahay markaasi addoonkani iyo xaalkiisa uu ka warhayaaye maxaa looga baahan yahay in markaa qofkii ama camalkiisii la miisaamo faa'ida ku sugan maxay tahay faa'ida ku sugan culimadu waxay yidhahdeen fawaa'ido fara badan baa ku sugan ibnujawsi raximah llah wuxuu odhanayaa fawaa'idda ku sugan waxaa ka mid ah imtixaanu اlkhalqi biاliimaani bidalika fi dunya in addoomada lagu imtixaamo adduunka markay joogaan inay rumeeyaan ayib muminiinta maxaa lagu sheegay inay yihiin aladiina yuminuuna bilgeyb marka waa inaga qarsoonay hadda ma ogin marka waxaa lagu kala saarayaa muminka dhabta ah iyo midka marka aysan dhab ka ahayn midka muminka dhabta wuu rumaynaya mar haddii naloo sheegay waa rumaynayna waa ohanaya laakiin midka murtaabka wuxuu ohanaya wax noocaas wax la rumaysan karaa maaha marka waa imtixaan fawaiday ka mid ah waxaa ka mid a fawaaidda ku sugan idhaaru calaamati الsacaada wالshaqaawa fi اlأkhraa in la muujiyo calaamadda liibaanta iyo calaamada guuldarada aakharo oo qofka markuu arko camalkiisiyo kii xumaayo xagga aaday dee waxaa muuqanaysa calaamadii camalkii xumaayo yani markaasi batay inuu markaa shaqi yahay baa muuqanaysa ayib haddii camalkii wanaagsana uu batana inuu markaasi yahay qof saciidah ayay markaa tusinaysaa waxaa ka mid ah in addoommadii laftooda la baro waxa markaasi ay la yimaadeen oo khayr iyo markaasi shar ah waxaa ka mid ah in xujada lagu oogo oo wixiisi la tuso hortiisa lagu tuso wixiisi uu la yimid ayib waxaa kaloo ka mid ah in la is ogeysiiyo markaas ilahay inuu yahay caadil oo qofna uusan dulmin qof kasta markaa camalkiisi loo miisaamo oo wixii camalkiisi uu noqday wax lagu siiyo qof kasta markaas halkaas ayuu ogaanaya cadaaladda rabbi subxaanahu wa tacaala marka fawaaiddaas ayaa markaa ku sugan marka kuwa diidaa jira oo oranaya markaasi wax la miisaamayo markaasi ma jiro oo yani miisaanka la sheegayo waa shay macnoa weeyaanoo waxaa laga wadaa ilaah baa cadaalad samaynaya miisaan xaqiiqiya ma jiro ayay leeyihin masalada labaad sheekhu ka warramay waxaa weeyaan waa masalada xawdka weeyaan darka xawdku waa darka waa dar laga cabeeyo weeyaan oo asla markaasi xaqiiqi ah oo dadka markaasi mu'miniinta ah ay markaa ka cabeeyaan nabigaan inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xawdkaas waxaa soo wariyey saxaabo fara badan oo ilaa markaa dhowr iyo toddoba dhowr iyo soddon saxaabi ayaa soo wariyey xadiidka xawdka sheegaya ama axaadiista sheegaysa xawdka nabigaa inoo tilmaamay xawdkaas oo markaa wuxuu odhanayaa xawdkaas ama darkaa laga cabayo yani koobabkiisu ama wa lagaga cabayo weelka lagaga cabayo waa markaasi xidigaha samado kale wey xagga tiro ahaan say u fara badan yihiin qofka markaasi ka cabaa lam yadma bacdahu qofka cabaa man shariba minhu lam yadma qofka cabaa mar dambe markaasi haraad ma dareemayo biyihiisu waxay ka cad yihiin caanaha waxayna ka macaan yihiin malabka nabigaa sidaa inoogu sheegay alayhi salaatu wasalaam xawdkaasna waa markaasi waa qiraynaa inuu yahay xaq inuu yahay baan markaasi qiraynaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wa uqiru waxaan qiraya bilmiisaani miisaankaan qiraya walxawdi xawdkana waan qiraya aladii xawdkaasoo arjuu aan rajaynayo biannii anigu biannii anigu anhalu inaan cabo minhu xawdka ah rayan murtawiyan xaala mid markaa ka cokanaanaya aray ama riyan say qaarkood markaa usoo warinayan rayan iyo riyan labaduba bikasri raa'i wa fatxihaa markaa culimadu way sheegeen marka nahligu waa cabitaanka weeye ayib yani cabitaanka hore yani xooluhu ay cabaan baa la yidhaahdaa idaa warada almaa geelo markuu kusoo arooro yani biyaha fasuqyat اlأulى annahlu cabitaanka hore ayaa nahli la yidhaahdaa marka nahligu waa cabitaankaas weeyaan ayib marka xawdkaasna waxaa weeyaan biyihiisu waxay ka imaanayaan kawthar kawtharka nabiga la siiyey alayhi الsalatu salaam webiga kawthar la yidhaahdo oo nebi maxamed la siiyey ina acطaynaaka alkawthar kawtharkaas ayay markaasi biyihiisu ka imaanayaan marka wa uqiru waan qiraya bilmiisaani miisaanki waan qiraya walxawdi xawdkana waan qiraya aladii xawdkaasoo arjuu aan rajaynayo anhalu inaan cabo biani anigu anhalu inaan cabo minhu xaggiisa rayan ay murtawiyan xaalan ahay mid markaasi ka cokanaanaya dad baa loo diidayaa yani markaa xawdkaas inay ka cabaan dadkaasi waa dadkii ama ridoobay oo miladaba ka baxay oo ridoobay ama markaasi munaafiqiinta ahaa ama la yimid markaasi bidaca iyo markaasi la yimid xumaanaha kuwaasi waa loo diidayaa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wakada siraau wakada siraatu yumadu fowqa jahannami famusallamu naajin waakharu muhmalu wakada siraatu wasiraatu siraadki kadaa kalmadkuuri kaa la soo sheegay buu la mid yahay waasna waa qiraynaa yumadu huwa siraadka yumadu waa la fidin oo waa la taagayaa fowqa jahannamin jahanamo korkeeda ayaa laga taagaya halkaasaa la dhigaya famusallamun mid badbaadaya famusallamun mid la badbaadinayo musallamkaasoo naajin badbaadaya ayaa minhum dadkii ka mid ah waakharu mid kale aakharkaasoo muhmalu looga tegayo naarta ayaa minhum dadkii ka mid ah ama ha nusakha iskhilaafsan qaar waxay qorayaan famuwaxidun famuwaxidun naajin famuwaxidun naajin wa aakharu muhmalun ama wa aakharu yuhmalu ya nusakhu markaasi way tilmaamayaan ayib marka yani sheekhu halkan wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacaala waxaan qiraynaa siraadka inuu jiro siraadku inuu jiro ayaan markaasi qiraynaa siraadku waa bridge jahanamo korkeeda maraya weeyaan ayib qur-aanka alle inoogu sheegay wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatma maqdiya qof kastoo idinka idin ka mid ah jahanamo waa ku arooraya waana arrin dhaba arrinkaas waxay ku fasireen mufasiriintu wuruudkaasi inuu yahay muruurka siraadka la marayo leanna jahanamo korkeeduu maraya jahanamo korkeeda ayuu maraya siraadkaasi saxaabada qaybo ka mid a waxaa laga soo wariyay inay yidhaahdeen balaganii ana aljisra adaqu min ashacrati wa axaddu min asayf bridjkaa la maraya ama siraadkaas la marayo waa ka dhuuban yahay adaqu min ashacra tinta waa ka dhuuban yahay wa axaddu min asayf seeftana waa ka af badan yahay waxaa lagu marayaa dadku camalkooda ay ku marayaan camalkooda ayay ku marayaan dadkii qayb ba waxay ku marayaan kalbarqi sida hilaac oo kale ilaac yani marka indhaha aad tasku qabato aad kala qaado arki maysa mar dambe kalbari qaar baa ku maraya qaar waxay ku marayaan kalriix sida dabayshoo kale qaar waxay ku marayaan orod bay ku marayaan kuwa socod caadiay ku marayaan kuwa waxay ku marayaan gurguurad kuwan waaba lagu ridayaaba kullu hada waa camalkii wey qof kasta camalkiisu intuu noqdo ayuu markaasi noqonayaa marka halkaasuu yaallaa siraadku jahanamo korkeeduu marayaa dadka qaar ba marka halkaasi lagu ridayaa oo markaasi looga tegayaa wa aakharu yuhmalu iyo wa aakharu muhmalu labaduba markaasi laba nusqo ayaa markaa tilmaamaya famusallamu naajin iyo famuwaxidu naajin labadu waa laba nusqo mid muwaxid ah oo markaasi ilaahay keligii caabuday oo markaasi tawxiid ku dhintay kaas waa waa badbaadayaa kuwa aan markaasi tawxiid ku dhimanna oo shirki iyo kufriyaad ku dhintayna halkaasay markaasi ayaa looga tegayaa muhmalka waxaa weeya macnaa matruuk baa loo jeedaa halkaasa lagaga tegayaa wa kada siraatu wasiraatu siraadkii kadaa kalmadkuuri kaa lasoo sheegay buu la mid yahay kuwa lasoo sheegay buu la mid yahay yani waan qirayaa weeye sidaan u qiray kuwii aan soo sheegay baan siraadkana u qiraya inuu xaq yahay yumaddu waa la fidin huwa siraadka yumaddu waa la fidinayaa fowqa jahanamin jahanamo korkeeda iyo dusheeda halkaasaa markaasi la marinayaa ayb yudrabu ljisru calaa jahanam jahanama korkeeda la marinaya famusallamun ama famuwaxidun labadu waa sax mid markaa famuwaxidun mid muwaxid ah muwaxidkaasoo naajin badbaadaya ayaa minhum dadka ka mid ah tawxiid baa markaa lagu badbaadaya ama famusallama mid la nabadgeliyey musallamkaasoo naajin badbaadaya ayaa minhum dadkii ka mid ah ayib wa aakharu mid kalena waa ka mid wa aakharu mid kale aakharkaasoo muhmalun ay matruukun looga tegaya halkaa oo naarta ku dhacaya jahanamo ku dhacaya ayaa markaa minhum dadkii markaasi ka mid ah marka kaasna waa rumayneynaa waana jiraa waa xaqiiqo marka maadaama sidaa uu yahay yani qofku waa inuu markaa camal ogu diyaar garoobaa halkaa camal baa markaa lagu dhaafaya cid halkaasi cid wax kale u qaban kartaay ma jirto uma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jafiya alla wuxuu leeyahay waxaan badbaadinaynaa kuwii mutaqiinta ahaa waa la badbaadinaya halkaa inay ku dhacaan waa laga badbaadinaya aalimiintana halkaasa looga tegaya wالnaaru yaslaaha الshaqiyu bxikmati wakada الtaqiyu ilى اljinaani sayadkulu wuxuu sheekhu yii raximah اllahu tacaala wالnaaru naarti yaslaaha waxaa ku gubanaya ashaqiyu shaqigii bixikmatin xikmad min allah xikmad xagga alla ka ahaatay ayuu markaas sababteeda ugu gubanaya wakada taqiyu wataqiyu taqigii ninkii alla ka cabsaday sayadkhulu wuxuu gelayaa ila ljinaani jannooyin ayuu markaa isagu geli doonaa halkana sheekh wuxuu inooga warramaya raximah allahu tacaala dadka ashqiyada ah oo markaasi macaasida markaasi iyo kufriga iyo gaalnimada ku dhintay naar bay gelayaan qur-aanka alla inoogu sheegay laa yaslaahaa ila alashqaa laa yaslaaha ila alashqaa ma gelayo midka shaqiga mooyaane shaqigu waa kee aladi kadaba wa tawallaa waa kii diinta ilaahay beeniyey oo jeedsaday oo xaqii markaasi inta u caddaado loo caddeeyey dhinac ka mara kaasi naartaasuu gelayaa bixikmatin buuna ku gelayaa bixikma ayib in qofkani uu shaqi noqdo oo naarta galo waxay ku sugnaatay bixikmatin xikmad xikmadda anagu ma garanayno ayib bixikmatin baaliqa laa yaclamuhaa ila allah ayuu markaa ku gelayaa ayib midkan jannada gelayana oo ilaahay marka uu qoray inuu noqdo saciid haddana jannada uu galo wuxuu ku gelayaa markaasi bxikmatin xikmad bixikmati axkam alxaakimiin ayuu markaa ku gelayaa marka hadduu qofku laakiin yahay saaxib ulkabiira oo dembi uu ku dhinto dembigaasna uusan ka toobad keenin madhab ahlusunna waljamaca waxaa weeyaan inuusan naarta ku waareynin xitaa hadduu galo inuusan ku waareynin ayib madhab ahlusuna waljamaca waxa weye qofka kabiirada ku dhintay waxay leeyihiin hadduusan ka toobadkeenin naarta kuma waaray hadduu mar tawxiid ku dhintay wain kaana min ahli lmacaasi baynama ay aaminsan yihiin yani waxa weeyaan khawaarijtu iyo muctasiladu ay leeyihiin naartu ku waaraya weligiina kama soo baxayo waa khaalid mukhalad fi naar ayib marka madhab ahlusuna waljamaaca ayaa markaa sawaaba oo sax ah wuxuu ohanaya imaamu طaxaawi raximah اllahu tacaala wa ahlu اlkabaa'iri min umati muxamedi fi الnaari laa yukhalladuun kuwa kabaa'irta u saaxiibkaa oo ummadda nebi maxamed ka mid a calayhi الsalaatu wasalaam laa yukhalladuun yani waxaa weeyaan naarta kuma waaraan goorma idaa maatuu wahum muwaxiduun ayagoo muwaxidiina hadday dhintaan naarta kuma waarayaan wain lam yakunuu taa'ibiin towbad bayaysan ku dhimane naarta kuma waarayaan wahum fii mashiiatihi wa xukmih waxay ku sugan yahin ilahay mashiiadiisa doonistiisa iyo xikmaddiisa in shaaa kafara lahum wa cafaa canhum bifadlih ilahay hadduu doon waa iska cafinayaa fadli iyo gallad xaggiisa ka ahaatay kama dakara caza wajala fi kitaabih ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru ma duna dalika liman yashaa wixii shirka ka hooseeya cid alla uu doono waa u dhaafaa sheekhu waa siwa tawxdi wain shaa cadabahum fi الnaari bicadlih ilaahay hadduu doonana naartu ku cadaabaya cadaalad xaggiisa ka ahaatay kadib marka waa laga soo saarayaa jannadiisa ayuu markaa usoo saaraya hada huwa madhab ahlisunna waljamaaca inaysan naarta ku waareynin midka markaasi taqiga ah asaguna jannuu gelayaa wuxuu ku gelayaa bifadlihi wa raxmatihi ayuu markaasi ku gelayaa wanaaru naarti yaslaaha waxaa ku gubanaya ashaqiyu shaqigii baa ku gubanaya bixikmatin xikmad ayuu markaasi ugu gubanayaa oo rabbi baa sidaa markaasi u qadaray oo u qoondeeyey ninka shaacirka wuxuu leeyahy maa lilcibaadi calayhi xaqu waajibun kalaa walaa sacyun ladayhi daa'icu in cudibuu fabicadlihi aw nucimuu fabifadlihi wahuwa alkariimu lwaasicu waxaa weeyaan addoommadu ilaahay xaq ay ku leeyihiin ma jirto camal ilaahay addoon uu qabtayna kama dayaco in cudibuu fabicadlih ilahay hadduu cadaabo cadaaladiisu ku cadaabe ma dulmin qofna ina allaha laa yadlimu mihqaala dara ilahay wax yar ma dulmiyo wain taku xasanata yudaacifhaa hadday tahay xasana ilahay qofkii waa u lamalaabaya marka in cudibuu fabicadlihi hadduu cadaabo wuxuu ku cadaabay cadaalad aw nucimuu fabifadlihi hadduu u nicmeeyana waa fadli iyo gallad xaggiisa ka ahaatay wahuwa alkariim alwaasicu waa alla markaa deeq badan weeyaan wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala walikuli xayin caaqilin fii qabrihi camalu yuqaarinuhu hunaaka wayus'alu walikuli xayin mid kastoo nool waxaa u sugnaaday caaqilin caaqil oo mukalaf ah fii qabrihi qabrigiisa waxaa ugu sugnaaday camalun camal camalkaasoo yuqaarinuhu yani markaa yuqaarinuhu hunaaka halkaasi u raacaya oo wayusalu la weydiinayo qabriga lagu weydiinayo halkana sheekhu wuxuu ka waramaya raximah llahu tacaala qofka markii qabriga la geeyo in halkaas lagu xisaabinayo oo su-aalo lagu weydiinayo in su-aalo lagu weydiinayo sidaa markay qabriga loo dhigo oo markaasi xabaashii la aaso ayaa waxaa u imaanaya laba malag su-aalay marka weydiinayaan su-aalo ayay weydiinayaan ayib inta nafta lagu soo celiyo ayaa su-aalo la weydiinaya su-aalahaas la weydiinayo haddii uu ka jawaabana waa loo nicmeynaya haddii uu ka jawaabi waayana waa ku khasaaraya oo cadaabu markaa mutaysanaya wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu salaam qofkii waxaa lagu soo celinaya naftiisa marka qabriga la dhigo laba malag baa u imaanaya waxay weydiinayaan man rabbuk man rabbuk rabbigaa waa kee ayib muminka marka muxuu ohanaya waa allah rabbi allah nebigaagu waa kee ayib waa ka jawaabayaa nabig waa nabi maxamed alayhi salaatu salaam diintiisaa la weydiinaya wuu ka jawaabaya su-aalaha markuu ka jawaabo oo su-aalahaasi uu ka jawaabo waxaa markaasi malaaigtii la amrayaa in markaasi loo qabrigii loo waasiciyo qabrigiisii ayaa loo waasicinayaa madd albasar ilaa markaasi meel ishu ay qabato ayaa looga dhigayaa ayib jannadiina albaab baa looga furayaa halkaasuu markaasi ku nicmaysanaya waxaa u imaanaya nin markaasi qurux badan oo dhar markaasi qurxoon sita oo aada udgoon wuxuuna ku odhanayaa abshir biladii yasuruk ku bishaarayso wax ku farax geliya ayib markaasuu odhanayaa aduu keebaata markaasa wuxuu ka odhanayaa ana camaluka asaalix anigu waxaana camalkaagii wanaagsanaa baan ah hadduu yahay qof markaa xun marka su-aalanta la weydiiyo su-aalihii uu garan waayo yani qabrigii ayaa lagu celinayaa waxaan u imaanaya nin markaasi aad u fool xun baa u imaanaya markaasa uu odhanayaa abshir biladii yasuuk ku bishaarayso wax ku murugeliya markaasuu weydiinayaa yani keebaad ahayd wuxuu odhanayaa ana camaluka alkhabiid camalkaagii xumaa ayaan ahay buu odhanaya marka camalkiibaa waxaa loo samaynaya suuro qof hadduu yahay camal wanaagsanna suuro qurux badan baa loo samaynaya hadduu yahay camal xunna suuro qof markaasi aada u fool xun ayaa markaasi loo samaynaya marka qofku camalkiisu waa raacaya camalun hunaaka camalun yuqaarinuhu hunaaka qofku camalkiisu waa raacaya halkaasuu raacaya oo xadiisku muxuu inoo sheegay qofku hadduu dhinto saddex baa raaca ahalkiisi baa raacaya maalkiisi baa raacaya camalkiisi baa raacaya ahalkiisii iyo maalkiisi way soo laabanaya way soo noqonayaan halkaa marka waxaa ugu haraya camalkiisi camalkiisii hadduu camal wanaagsan yahayna asagii baa difaacaya hadduu yahay camal xunna asagii sababtiisa ayuu markaasi camalkaa xun sababtiisa ayuu markaa naar ku mutaysanaya camalkii baa difaacaya axaadiis baa sheegeysa nabigu wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam marka qofka meydka qabriga la dhigo asagoo kabihii kabahoodii kuwii qabriga geliyey kabahooda asagoo sii maqlaya ayaa markaasi hadduu mumin ahaa salaadii xagga madaxay ka fadhiisanaysaa fain kaana mumina kaanat الsalaatu cinda ra'sih wa kaana الصiyaamu can yamiinih soonkiina midig buu ka fadhiisanaya wa kaanat الzakaatu can shimaalih dhanka bidix bay ka fadhiisanaysaa markaasi zakadiina ayib wa kaana ficlu اlkhayraati min aلsadaqati wالsilati wاlmacruufi wاlixsaani ilى اnnaasi cinda rijlayhi acmaashaa wanaagsan oo ah siladii qaraabada uu xiriiriyey sadaqadii uu la baxay ixsaanka dadka u samafalayna labada adimood xaggaa dambay ka fadhiisanayaan fa yu'taa min qibali ra'sih markaasa waxaa looga imaanayaa xagga madaxa ah fataqulu salaatu maa qibali madkl salaadii baa ohanaysa xaggayga lagama soo geli karo iyadaa diidaysa oo difaacaysa ayib uma yu'taa can yamiinih dhanka midig baa looga imaanaya fayaquulu siyaamu maa qibali madkl xaggayga lagama soo geli karo uma yu'taa can yasaarih dhanka bidix baa looga imaanaya fataqulu zakaatu maa qibali madkl xaggayga meel laga soo galaa maahan uma yu'taa min qibali rijlaya xagga dambaa looga imaanaya adimada fataqulu ficlu اlkhayraati min aلsadaqa wالsila wاlmacruuf wاlixsan ilى الnaasi maa qibali madkl ibn xibbaan ayaa marka xadiidkaasi warinaya waana xadiis markaa saxiixa weeyaan marka camalkii laftiisii ayaa qofka difaacaya halkaasuuna ku difaacaya qofkii waa la weydiinaya oo waa su-aalaha la weydiinaya wayus'alu waa su-aalaha la weydiinayo qabriga lagu weydiinayo marka masaladaas ayuu markaa sheikhu inoo tilmaamaya dad baa jira ayagu aan qabriga su-aalo lagu weydiinayn baa jira oo nusuusta inoo sheegtay waxaa ka mid ah alambiya ambiyadu markaa su-aalo qabriga laguma weydiinayo wuxuu nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam faama fitnaة اlqabri fabi tuftanuun wacanii tus'aluun qabriga yani fitnada qabrigu anigaa markaasi anigaa linki weydiinaya yani su-aalaha qofka qabriga lagu weydinaya waxaa ka mid ah ninkan lidiin soo diray muxuu ahaa marka asaga dadka lagu imtixaamayay asaga in la imtixaamo maya marka ambiyadu ayaga dadkan dadkii raacay ama dadkoodiibaa ayaga lagu imtixaamayaaye ayagii lama imtixaamayo ayib xadiidkaasana loo dariishanaya kadalika waxaan kaloo la imtixaamayn qabri lagu imtixaamaynin shuhadada oo nabigu wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam kafaa bibaariqati الsuyuufi calaa ra'sihi fitna waxaa fitna imtixaan oogu filan seeftii uu arkay markii uu dagaalka ku jiray seeftii madaxa ka goysay baa markaa fitna oogu filan cadaankeedi u arkay seef kusoo socota oo markaasi lagula dagaalamayo taasaa markaasi asaga ugu filan imtixaan kadalika dadka aan la fitnayn waxaa ka mid a almuraabituun dadka markaasi xuduudaha muslimiinta ku sugan oo gaalada ka difaacaya ayaguna markaasi dadka la imtixaamaya markaasi kuma jiraan sida markaa xadiidku uu tilmaamayo qofka noocaasa waa amina wa amina alfutaan kuwa wax fitneeya oo imtixaama waa laga badbaadiyaa kuwa marka waa laga soo reebayaa oo qofka markaasi eh, lama imtixaamayo walikuli xayin caaqilin alxay yani waxaa la- waxaa loo jeedaa waa qofkii noolaa oo markaasi eh, qabla mowtihi baa loo jeedaa geeri ka hor ayuu xayi ahaa waana caaqil waxaa loo jeedaa waa mukalaf ayib qof noolal soo maray oo haddana mukalaf ahaa qofkaas wey qofka markaas lagu imtixaamayo qabrigiisa oo su-aalahan lagu weydiinayo waa midka mukalafka mukalafna waxaa loo yaqaanaa alcaaqil lbaaliq alcaaqil lbaaliq ayaa mukalaf la yidhaahdaa walikuli xayin mid kastoo nool waxaa u sugnaaday yani markaa qabla qabla wafaatihi ayuu noolaa lakiin maanta waa meyt caaqilin caaqil ah qabla alme- qabla almowt buu wuxuu ahaa caaqil oo mukalaf baaliqa buu ahaa baaliq caaqila buu ahaa walikuli xayin noolo dhammaantii waxaa u sugnaaday noolahaasoo caaqilin mukalaf ah fii qabrihi qabrigiisa waxaa ugu sugnaaday camalun camal camalkaasoo yuqaarinuhu hunaaka halka u raacaya wa yus'alu lana weydiinaya halkaasaa lagu weydiinaya camalkiisi baa la weydiinaya marka eh, qof kastaoo mukalaf ah oo dhintay su-aalahaas ayaa markaasi sugaya su-aaluhu waxaa markaasi eh, qofkii baa lasoo noolaynayaa ruuxdana waa lagu soo celinayaa isagii oo caadi ah ayaa markaas su-aalaha la weydiinaya way jiraan markaa kuwa diiday oo iy markaasi waxaas aad sheegeysaan waxba markaasi kama jiraan laakiin qowlkoodu wuxuu khilaafsan yahay markaasi eh, madhab ahlusunna waljamaaca ayuu markaa khilaafsan yahay Eh, in dadka qaarkood qabri lagu cadaabayo oo lagu ciqaabayo axaadiis badan baa inoo sheegtay uu ka mid yahay yani nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam eh, xadiidkiisii inuu soo maray laba qabri oo la cadaabayo wainahumaa la yucadabaan laba qabri buu soo maray faqaala inahumaa la yucadabaan waa la cadaabaya laguma cadaabayo wax weyn midkood fakaana yamshi biاnamiima dadku isku diri jiray ka kalena eh, fakana laa yastiru min bowlihi kadalika nabig wuxuu yihi alayhi salatu salam asagoo inoo tilmaamay cadaab alqabri inuu jiro haddii aanan ka baqaynin inaad is-aasiba weydaan ilah waxaan weydiisan lahaa inuu idan maqashiiyo cadaabulqabriga waxa aan ka maqlayo ilah waan weydiisan lahaa lakin waxaan ka baqayaa inaad markaa is-aasi weydaan oo qofkii qofkii uu qabriga geeyey oo hadda soo aasay haddii inta waxaa inta la imtixaamo imtixaanka ku dhaco ciqaab lagu bilaabo oo halkaa codkiis uu ka maqlay qayladiisii ka maqlo de fadeexad buu qofka dareemaya marka inaad is-aasi weydaan baan ka baqayaaye ilah baan baryi lahaa weydiisan lahaa inuu markaas idan maqashiiyo marka cadaabulqabrigu waa xaqiiqo markaasi wuuna jiraa annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya markuu alla ka warramaya fircoon iyaalkiisii yani waxaa weeyaan gelin hore iyo gelin dambaba naar baa loo bandhigaa waa cadaabulqabrigii weeye wa yowma alqiyaamati Eh, وyومa تقuم الsاaعة أdkilوا آل فرعون أشhد العdاaب ka dambana waa sugaya wuxuu sheekhu رحimه اللهu taعالى hذا اعتiقاad الشhاaفiعiي ومالك وأbي xنيفة ثuمa أحمد ينqل hada kani اعتiقاad الشhاaفiعiي شhاaفiعي caqiidadiisi weeye ومالiki mالك اعtiقاadkiisi weeye وأbي xنيفةa أbي xنيفة اعtiقاadkiisi weeye ثuمa أحمda ثuمa اعtiقاad أحمda أحمed اعtiقاadkiisi weeye yunqalu xaal lasoo naqlinayo ictiqaadkan oo aimada laga soo naqlinayo wuxuu sheekhu tilmaamay raximah llahu tacaala yani masaaisha markuu soo dhameeyey ayaa wuxuu leeyahay sheekhu masaaishan aan soo sheegay waa ictiqaadkii imaamu shaafici ictiqaadka imaamu malik ictiqaadu abi xaniifa ictiqaadu axmed ibnu xambal alaimat larbaca marka waa ishaaro uu tilmaamayo inay aimadu isku waafaqsan yihiin masaaishii sheekhu uu soo sheegay aimatu almadaahib iyo aimatu salaf dhammaan inay isku waafaqsan yihiin waa ishaaratun ila itifaaqihim waa tilmaan uu tilmaamayo masaaishuu soo tilmaamay dhammaan inay mutafaq yihiin ayib tartiibka uu sheekhu aimada u sheegay eh, say u kala horreeyeen xagga zamanka maahan shaafici buu u hormariyey maalig buu ku xujiyey abi xaniif buu ku xujiyey axmed buu dambeysiiyey waxaa ugu horreeyey aimada eh, abu xaniifa ugu horreeyey siddeetankiina wuu dhashay boqol iyo kontonkiina wuu dhintay siddeetankii saxaabadii baa noolaa saxaabadii oo nool ayuu dhashay abu xaniifa siddeetankii buu dhashay boqol iyo kontonkiina wuu dhintay magaciisu waa annucmaan ibnu thaabit ibnu zuuti alkuufi ayib waxaa ku xiga xagga zamanka maalik baa ku xiga maalik saddex iyo sagaashankii buu dhashay oo sadde saddex iyo toban sano ayuu ka dambeeyey imaamu markaasi abu xaniifa wuxuuna dhintay boqol sagaal iyo toddobaatankii hijriga ayuu dhintay magaciisu waa malik ibnu anas ibnu abi caamir weeyaan alasbuxi waxaa loo nisbeynaya qabiilo markaasi min ximyar yeman ah ayaa loo nisbeynaya halkaasu ku abtirsanaya marka asaguna xilligaasu dhinto isaga ku xige saddex waxaa noqonaya shaafici shaafici wuxuu dhashay boqol iyo kontonkii laba boqol iyo afartiina wuu dhintay xilliga uu shaafici uu dhashay abu xaniifa dhintay xilliga shaafici uu dhintayna imaam muslim baa dhashay imaam muslim saaxibu saxiix ayaa dhashay marka boqol iyo kontonkiina wuu dhashay laba boqol iyo afartiina wuu dhintay imaamu ashaafici raximah اllah magaciisuna maxamed ibnu idriis ibnu cabaas weeyaan ibnu cabdilmanaaf oo nebiga waxay isugu imaanayaan isagu waa maxamed ibnu idriis ibnu cabaas ibnu cuثmaan ibnu shaafic ibnu saaib ibnu cubayd ibnu cabdi yaziid ibnu haashim ibnu اlmuطalib ibnu cabdilmanaaf alqurashi marka waxay isugu imaanaya nebi maxamed alayhi الsalaatu asalaam haashim ibnu cabdilmualib bay isugu imaanayaan halkaasay nebiga ku kulmayaan alayhi الsalaatu asalaam ayib marka waa waa min ali beyt weeyaan waa qurashi waa mualibi imaamka saddexaad ama afraad wuxuu noqonayaa axmed asagaa ugu dambeeyey magaciisu waa axmed ibnu muxamed ibnu xambal xambalku awowgiis weeyaan wuxuu kasoo jeeda markaasna waa carab weeyaan wuxuu dhashay boqol afar iyo lixdankii hijriga ayuu dhashay laba boqol kow iyo afartankiina wuu dhintay marka isagaa ugu dambeeyey aimada isagaa ugu dambeeyey madhabkiisa marka la eego xagga intishaarkana madhabkiisa ugu yar xagga markaasi faafitaanka uu faafay marka shekh wuxuu leh raximah llahu tacaala hada ictiqaad shaaficiyi wa maliki hada kani yani ictiqaadka aan kasoo warramay masaaishii weeyaan ictiqaad shaaficiyi marka nadmiga ayaan u saamaxaynin inuu sidii ay u kala horreeyen isugu xujiyo yani nadmigaan u saamaxaynin marka say u suurtoobaysa ayuu markaa u sheegay hada kani ictiqaad shaaficiyi imaam shaafici ictiqaadkiisi weeye wamalik wamalikin maalika ictiqaadkiisi weeye wa abi xaniifata abu xaniifa ictiqaadkiisi weeye uma ictiqaadu axmeda axmed ictiqaadkiisi weeye yunqalu xaal lasoo naqlinaya ictiqaadkani can haaulaai aima aimadaas ayaa markaasi laga soo naqlinayaa fain itabacta sabiilahum famuwafaqu wain ibtidacta famaa calayka mucawalu wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala fain itabacta haddii aad raacdo sabiilahum aimadaa dariiqooda iyo sabiilkooda haddaad raacdo famuwafaqun fa anta muwafaqun adigu waxaa tahay mid xaqii iyo khayrkii la waafajiyey wain ibtadacta haddaad bidcoolo noqoto bidco la timaado famaa calayka korkaaga maysan ahaanin mucawalun cuskasho cidu ku cuskan mayso hadalkaaga cidu dhegeysan mayso wuxuu ku gebagabeeyey sheekhu raximah llahu tacaala manduumadiisii aimada aan soo sheegay ictiqaadkan ka soo warramay aimada aan soo sheegay ictiqaadkooda haddii aad raacdood ku dayato oo dariiqa ay mareen aada marto fa muwafaqun bilkhayr khayrka mid la waafajiyey ayaad markaa noqonaysaa ayib qofka salafka iyo dadkii wanaagsanaa ku daydaa oo dariiqoodii maraa waxaa markaasi wanaag iyo khayr ayaa loo rajaynayaa ayib haddaad khilaaftana markaasi mucawal mucawalku waa muctamed weeya mid la cuskado hadalkiisa ama dariiqadiisa noqon maysid maadaama aad bidcoolo noqotay cidu ku raaci mayso ciduna markaa ku cuskan mayso khayr dhammaantii wuxuu ku jiraa salafkoo la raaco shar dhammaantiina wuxuu ku sugan yahay markaasi bidcooyinka ay khalafku la yimaadeen fakulu khayri fi itibaaci man salaf wa kulu shari fi ibtidaaci man khalaf wuxuu lahaa ibrahim allaqani manduumada jawharada fakulu khayri fi itibaaci man salaf khayr dhammaantii wuxuu ku sugan yahay salafkoo la raaco wa kulu shari fi ibtidaaci man khalaf shar dhammaantiina wuxuu ku sugan yahay yani bidcooyinka khalafku ay la yimaadeen ciddii salaf ka dambeysay bidcooyinkay la yimaadeen halkaasu markaa shar ku sugan yahay marka culimadu waxay yihahdeen itibaacu salaf waa min calaamaati tawfiiq qofku inuu salafka raaco oo ku daydo waxaa markaasi waa calaamad tusinaysa inuu qofkaasi khayr markaasi ku sugan yahay inuu qofku waa inuu bidcada iska ilaaliyaa oo markaasi bidcada ka fogaadaa maxaa yeelay kulu bidcatin dalaala wa in ra'aha annaasu xasana waxa markaasi bidco dhammaan waa baadi dadku haba u arkaa inay wanaag tahay bidco dhammaanteed waa baadi marka inahaas ayuu sheekhu kusoo koobay manduumadiisii inahaasuu kusoo koobay manduumadiisii markaasi waa manduuma mukhtasara masaaishu ka warramayana yani waxa masaa'il markaasi aimadu isku waafaqsan yihiin weeyaan masaa-ishii aimatu aلsuna ay baab اlictiqaad oga warrami jireen dhammaan sheekhu markaasi ma wada keenin yani qeyb ka mid a ayuu markaa tilmaamay oo manduumadii aan horey usoo qaadanay ayaa markaasi meelaha qaarkood kama ka masaa'il badnayd marka yani kutubtan waxay isugu jiraan maa beyna mukhtasar wa mutawasit wa mutawal kitaab mukhtasar oo kooban iyo kitaab dhexdhexaad ah iyo kitaab markaasi mutawal ah bay isugu jiraan marka manduumadan waxay noqonaysaa min alkutub almukhtasara ayay soo gudagelaysaa in sha allah halkaa inoo joogo subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk yani hal miyaa la imtixaamaya dadka hal yumtaxan ahlulfatra fi اlqabri walmajaaniin yani majaaniinta iyo markaasi markaasi ahlfatruhu yani ayagu aakhara lagu imtixaamaya qofka majnuunka asagu dee mukalaf maha hadda sheekh wuxuu noo sheegay walikuli xayin caaqilin majnuunkuna de waa gayru caaqil soo maha mukalaf maha marka dadkaasi kuwa ahlfatraha waa kuwa laba nebi udhexeeya ayaa ahlfatra la yidhaahdaa dadkaasi aakhara la imtixaamaya dab baa inta la shido iyo awlaad lkufaar iyo dadka noocaasa oo wax xujada ku ooga aan helin kuwa dhagahala iyo kuwa markaasi inay xaqii fahmaan ama xaqii ay gartaan aysan u suurtoobin aakhara la imtixaamaya dab baa inta la shido ba waxaa lo dabka gala dabkaasi marka waa ayagaa lagu imtixaamaya cadaab maahan waa janno laakiin muuqalka agga yan xagga sare wuxuu ka muuqana inuu yahay cadaab midka galaa oo ilahay warkiisa qaat amarkiisa qaataa jannu u noqonaya midka laakiin soo istaago a ilahuma naar baa geli karaa adduunkana ilahay ma rumeeyeen ma yan warkiisa ma qaateen halkaasa marka lagu kala baxaya marka sidaas ayuu markaa noqonaya imtixaankoodu man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadih fain lam yastafa bilisaani xadiidkaasi ma laga qaadanayaa dacf liimaan nacam culimadu waa u daliishadeen waxaa markaasi iimaanku nuqsaantiisa iimaanku waa nuqsaamaa waana ziyaadaa wuxuu ku ziyaadaa taacaadka wuxuuna ku nuqsaamaa macaasida marka nusuusta ay culimadu markaa u daliishadaan xadiidkani waa ka mid ilaa huna wallahu aclam